haatanna waa barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha waxaa inoo haya falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ramadaan mubaarag ayaan dhegaystayaal dhammaantiin ba idin leenahay warqadda ugu horreysa ibraahim waxay naga soo gaartay xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo siid cali xasan madbashiir oo loo yaqaano oogle iyo nuur xasan madbashiir iyo maxamed xasan madbashiir iyo cali xasan madbashiir ibraahim xasan madbashiir iyo aadan xasan madbashiir iyo khadiijo xasan madbashiir iyo xaawo xasan madbashiir dadkaasoo kala jooga muqdisho afgooye garowe qardho waxay tahniyad dhalasho u dirayaan maxamed kheyr xasan madbashiir iyo marwadiisa sharaftale bay yidhaahdeen maryama maxamuud cali oo gabar ugu dhalatay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaana buulo barwaaqo dhambaalkana waxaa wadajir loogu soo qoray hooyo faa'iise xasan xalane iyo aabe cali maxamuud xirse iyo maxamed cali maxamuud iyo cabdinuur cali maxamuud iyo xaaskiisa khatre axmed leyla cali maxamuud iyo waxay yidhaahdeen libin cali iyo cabdirasaaq cali maxamuud sheekh saadiq cali maxamuud iyo waxay yidhaahdeen raayid cali maxamuud iyo mahada cabduqaadir iyo faadumo xasan cali iyo maxamed xasan cali iyo cabdi xasan cali iyo muumin xasan cali cabdulaahi xasan cali abuukar xasan cali dhammaantoodna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna hambalyo gaarsiinayaan axmed xasan cali iyo nasteexo cali maxamuud oo gabar ugu dhalatay gotemberg dalka sweden waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey tasliim axmed ducaduna waa xaggiina tasliim waxaan ku leenahay soo weynaw noqotii waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeeda manfacda aamiin ayaanu leenahay markana dhinacii qasiidooyinka ibraahim waxaa noo soo qabanayaa codka macaan ee banaxariistii jannaha ka waraabiye bashiir ibraahim cabdi
رسول الله مرحبا سيدي مرحبا جمال العالم مرحبا جمال العالم مرحبا يا بحر الجود مرحبا يا رسول الله مرحبا جمال العالم سيدي جمال العالم مرحبا يا رسول الله مرحبا سيدي مرحبا فأنت من هاشمي مرحبا وكذا من قريشي مرحبا خير خلق الله قولي يا رسول الله مرحبا جمال العالم سيدي جمال العالم مرحبا يا بعد جدي مرحبا يا رسول الله مرحبا
waa tahay xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray falastiin xuseen maxamed oo ku magac dheer xuseen matkus iyo xuseen wardheere xuseen geesdiir iyo sheekh xasan cali koney iyo huud xasan aadan iyo cabdi xasan aadan maxamed axmed madgoobe mustafe cabdulaahi maxamed iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo maxamed amiin ibraahim iyo sheekh aadan daahir maxamed iyo isxaaq cali iyo cabdi cali bashiir iyo cabdulaahi cali aadan cabdinuur iyo maxamed maade iyo ibraahim cabdulaahi cali maxamuud aadan iyo xuseen macalin cali waxaana dadkaasi ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaana ay tahniyad dhalasho ay gaarsiinayaan abi isxaaq huud nuur iyo hooyo nuurto aadan oo gabadhay ugu dhalatay cusbitaalka weyn ee magaalada baydhabo waxaanay leeyihiin gabadhaasi ha noqoto tii soo barbaartaa oo waalidkeed anfacda waxaana loo bixiyay bay yidhahdeen samiiro isxaaq aamin ayaa lena warqadana ibraahim waa hambalyo dhalasho waxay naga soo gaartaa aaba jaamac muuse bile iyo hooye xaliimo cumar xardhane iyo hodan jaamac muuse iyo odageeda muuse askar caateeye iyo sucaad jaamac muuse waa cumar jaamac muuse iyo xaaskiisa raxme maxamed xuseen iyo curadooda xaliime sacdiye bay yidhaahdeen iyo doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed jaamac muuse nuurudiin jaamac muuse iyo doctor salaan jaamac muuse waxay hambalyo dhalasho farxad le u dirayaan maxamed cumar ow jibriil oo loo yaqaano m o j iyo marwadiisa xamda oo dhowaan wiil lagu dhashay magaalada hargeysa waxay leeyihiin ducaduna waa daandure iyo caasha duco noolow ma dhaaftaanu leenahay noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waa tahay xaggii muusiga ayaan dib ugu noqonaynaa aan wada dhammayno heesta leyra ayaan idiin soo qabanaynaa waana codadkii cumar xasan roray iyo weliba qadra daahir ciga
sida dhamasdugeeda dhirta uga sarraysa sida dhamasdugeeda dhirta uga sarraysa adiguna dhammaantood qayrka u dhaaftee adiguna dhammaantood qayrka u dhaaftee dankaadida jirtaaban si dhuganayay oo igu dharagsanaatee
badan ubax kala dhalaal badan dhirtu kala udgoon badan ubax kala dhalaal badan dhulka meesha gunbaabiyo u dhaqaqaani dhulka meesha gudmaabiyuhu u dhaqaaqaani dhabka iyo cayaartuna laba laysku dheerayo isu dhigamay dhabka iyo cayaartuna laba laysku dheerayo isu dhigamay ula begeela muri dhexdu madag sideeda ay quruxdoo dhameeyey ula begeela muri dhexdu madag sideeda ay quruxdoo dhameeyey dhugmadiyo aqoontan arba ku dhameeyey dhugmadiyo aqoontan arba ku dhameeyey anoon dhimashada aan kula dhameeyey odayga gaadhsiin anon dhimashadaarabi aan kula dhameeyey dhammaan odayga gaadhsii
ka kala wacan dhol kala ilaa badan dhawaaqyaduna kala wacan niman dhib wadagnaayinan dhacmadooni niman dhib wadagnaayinan dhacmadooni kula dhameeyey odayga dhaantii anoon dhimashada aan kula dhameeyey dhambaal odayga dhaantii mayno intaas haddii aan kaga gudubno ay wadajirka u qaadayeen rooraye iyo khatar daahira dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliimo maxamed iyo suldaan ibraahim nuux iyo xuseen cumar nuux iyo cabdiqaadir cumar nuux iyo waxay dhahdeen cali cumar nuux ismaaciil cumar nuux iyo yuusuf cumar nuux iyo nuur shaalex xuseen iyo jeexow shaale xuseen axmed cali cumar iyo axmed shurgi jaamac iyo waxay yidhaahdeen kamas faarax injineer borow iyo dhuux axmed xuseen iyo maxamed umoja iyo faadumo guure iyo wacan maxamed iyo jawhara lula iyo cadooy caddaan iyo nasre dhagaxley iyo nuurto macalin aadan iyo fartuun cabdi iyo waxay yidhahdeen caashe aadan waxa ay dadkaasi joogaan gaarisa nairobi wajeer dhadhaab sacuudi arabiya waxayna jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan xaaji cabdi cumar nuux iyo waxay yidhahdeen afadiisa qureysha macalin aadan oo gabadh ugu dhalatay gaarisa gabadhaasi waxaa loo bixiyey aymaan cabdi waxaanay leeyihiin noqotii soo barbaartaa oo waalidkeed iyo dad kale dalkeeda baafacda aamiin ayaan leenahay markana ibraahim dhinacii heesaha aanu jaleecno maxaanu haysaa waxaan u soo qabanaynaa dhegeystayaashana falastiin heesta firdowsa iyo maxamed saleemaan cabdibiic ibn xariisi janaakoa
ballaadhaha kalgacayl ku abuud bifinaan baduma fardowsaay jacaylkee eeni fidaaye ballaadhaha kalgacayl ku abuud bifinaan halkii ku foofee u la yimid fagaaraha gurgeeni finaa halkii ku foofee u la yimid fagaaraha gurgeeni finaa ma firdhaynine waataan ku faane ma firdhaynine waataan ku faane taa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay ma firdhaynine waataan ku faane ma firdhaynine waataan ku faaneen taa dhigay facaygiyo tiyaan ku faaysay dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaaye dumarugu firrontii haddan faro fara ku dhigaay
gudmowda barashada laga fiirsha dhinacyada lotinaade inago farqudhaa mafidnowda barashada laga fiirsha dhinacyada లోకే చిగ్నాదే నాగో పర్పుడా ఇసుఫిదినై వహీ ఇనక ఫగాదోన్ ఐగా ఫిలింగాలోయ్ suufidinay ubaxeey inaan kala fogaano ayga filingaaloy noqda ruux balaagoonka markana warqadan waxay naga soo gaartay waxay yidhaahdeen inagoo kale ah aabe cabdi biixi iyo hooyo faadimo axmed geelle iyo farxiya cabdi biixi iyo saygeeda iyo caruurteeda faysal cabdi biixi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa fartuun cabdi biixi saygeeda iyo caruurteeda iyo fardowse cabdi biixi salma cabdi biixi iyo ayuub cabdi biixi iyo maryam shaakir canshuur dhammaan dadkaasoo kala jooga kenya ingiriiska south africa iyo maraykanka waxa ay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdi fataax cabdi biixi iyo xaaskiisa saytuun ismaaciil shuuriye oo wiil ugu dhashay dalka maraykanka gaar ahaana gobolka minnesota wiilkaasi waxaa loo bixiyey qaalid cabdi fataax qaalid soo weyne u noqo kii dalkiisa dadkiisii diintiisa waa anfaca aamiin xaggii heesaha falastiin ay waxaan soo qabanayaa heesta la yidhaahdo qamar yaa ku luqaya waa cododka macaan ee banxariisi jannaha ka waraabiye cabdisalaad beerdilacshe iyo xalimo qaliif mago
xare duqarisaad qamarey quruxdeeda leede hormaruub helayo uu qaanidiye ee xare duqarisaad qamarey quruxdeeda leede qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtaye kama u qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharafte qanjeedho laegtaye kama u qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaalegede markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamoyaalegede qortaada dheere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga soo qalo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabaadhada markaad xaggayga suuqlo cisaabey malaqdaay qabaadka
qorraxdu aroorti qaar la soo baxdo canaadku qarin baad innagoo ku guda jira bisha kheyrka badan ee ramadaan ayaan jecelnahay in dhegeystayaasheenna aan u soo qabanno annagoo ugu talagalnay khasaa'id badan in ay nala dhegeystaan codka macaan ee fanaanada maryan muudey waxay heestani qayb ka ahayd ibraahino heestii dheerayd ee ergadii furqaane ee uu tiriyey abwaan hadraawi marka qayb ka mid ah oo ay ku luuqeynayso maryan muudey ayaanu usoo qabanaynaa waxaana la qaadayaa kooxda fanaaninta ee iftin tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena waa falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandurey oo idin leh sidaa iyo ramadaan wanaagsan
heestaasi ramadaan ay fanaanada khadiija booday fooday aan idhaahdo ma ay ahayn hees ka mid a heesihii ergadii furqaan sidii ay wariyaashayna noo sheegeen hase yeeshee waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyadii salaamaha ay noola socodsiinayeen falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan durey barnaamijkaas hoosna u dambeeyey idaacaddayadii galabnimo inta haddii la idhaahdo aynu dib u kulmayno anigoo maxamed cabdi jacfar kukaay bashiir birikar iyo saaxiibadoo idin leh sidaas iyo ramadaan wanaagsan